duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ururka dhallinyarada ee dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaaladiidka waa urur ay sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay magaalada london ee dalka britain hase yeeshee tan iyo sanadkii hore waxay howlo wacyigelin dhinaca bulshada ah gaar ahaan dhallinyarada ay ka wadeen qeybo ka mid ah soomaaliya toddobaadkan waxay magaalada muqdisho ka sameeyeen wacyigelin dhinaca nabadda ah oo ay ku beegsadeen dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha waryaheena nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiiray cabdifataax faysal xuseen oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaaladiidka waxaana ugu horreyn weydiiyey kulankii wacyigelinta ay la yeesheen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho
waa mahadsan tahay nuur adiga iyo bahda v o adaba magacaygu cabdifatax faysal xuseen kana mid a dhalinyarada anti tribalism movement kacdoonka soo horjeedka qabyaalada waxaan wadnayna waa hawl aan muddo soo wadnay oo ahayd wacyigelinta iyo qabyaaladu ku haysa bulshada soomaaliyeed si gaar ahaaneedna waxaan u beegsanaynay dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii waddankan ugu tirada badan maadaama ay yihiin jiil mustaqbal badan uu ka lumay maadaama ay yihiin dadka la rabo inay dalka horumarkiisa iyo dibadhiskiisa ka qayb qaataan yihiinna dadkii la waddanka la wareegi lahaa taladiisa marka barnaamijkana waa aan wadnay waxa uu yahay dhalinyarada iyo doorka ay nabadda ka ciyaari karaan marka xaggee ka wadaan barnaamijkan wacyigelinta nabadda ee dhalinyarada waa barnaamij si guud dalkii dibaddaba uga socdaa xarunteen aan kasoo bilownay howlahan oo london ah iminkana waxaan ku suganahay magaalada muqdisho oo aan jaamacadaha booqashooyin guud marayay oo aan muddo sanad iyo dhowr biloodna xamar aan joogay iminka muqdisho ay ka bilaabatay balse insha allah gobolada dalkoo idilna sidao ugu dhaqsiyaha badan ee waktigu noo saamaxana inaan tagno aan booqano dhalinyarada kale balse ololuu hadda wuxuu ka bilowday magaalada muqdisho marka maxaa u doorateen in aad maaragtay barnaamijka nabadda aad ka wacyigelisaan dhalinyarada xilligan
waa la dareemi karaa qof walbaahi oo soomaaliya ka maqan ama joogaba waxa ugu weyn ee waddan ka maqan uu qof walbaahina uu ka cabaadayahay waa nabad darrada xasilooni darrada colaadaha waddanka muddada dheer kasoo jiray nabadduna waa shay qaaliya waxaa dareemi karaa qofkii nabadda haysta qiimaha ay leedahay aniguna dhallinyaranimadeydii waktigii caruur aan korayay magaalada muqdisho aan ku koray kadib waxaan nasiib fursad u helay inaan wadamada dibadda muddo kusoo noolaado waan dareemi karaa nabaddu micnaha ama qiimaha ay leedahay waddan aan waddankayga ahayn markaan ku noolaa si sharciya amni leh aan cabsi walwal jirin inuu qofkan nafsadiisa wax halis u keenaya uusan jirin balse waddanka xaaladiisa anagoo og inay kasoo reynayso sidii hore marka loo eego balse weli qofka hala dilo qaraxa dhaco cadaalad darra ha sheegto dhibaatooyin badan oo nabadii sidii la rabay looma hirgelinin marka dhalinyaraduna waa dadka mar walbaahi dhibanaha wax nabad darrada waa dadka loo isticmaalayo askarnimada waa dadka dhibaatada geysanayo waa dadka dhibaatada loo geysanayo waa dadka mustaqbalkooda mugdiga uu kusii socdo dhalinyaro badan oo waddanka joogto iyaduna ka dagaalamaya dhibaatooyinkaas iyaguna aad bay noo gacan siiyeen marka waxaan u dooranay nabadda waa shayga ugu muhiimsan ee aadamiga noloshiisa si uu noloshiisa kale inuu waxbarto inuu horumarkiisa ka shaqeeyo waa inuu helaa bay-a amnigeedu sugan yahay dhallinyarada aada beegsanayseen aad rabteen inaad gaarsiisaan fariintan muhiimka ah ee nabadda soomaaliya waa kuwe
waa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogto hadda waxaan ku sugannahay sidaan kuu sheegay magaalada muqdisho jaamacadaha oo ardayda goobaha ugu badan ee dhalinyaro badan iyo isugu timaada ah si gooniyo barnaamijyo kale waan u sameynaa inta aanaan weli gaarina waxaan isku daynaa fariimahaas inaan ku gaarsiino sida haddoo kale idaacadda v o edo kale ay kumanaan soomaaliya oo dhalinyaro dhegeysan doonaan tviyada soomaalida social mediaha facebook twitter barta aan ku leenahay marka dhalinyaradu meel walba ay joogto waxaan isku dayaynaa inay fariinteena gaarsiino
ma qorsheynaysaan cabdifataaxow inaad tagtaan magaalooyinka kale ee soomaaliya si aad fariintan dhinaca nabadda aada u gaarsiisaan dhalinyarada
horey waxaa sanadkii tegay aan booqasho anigu shaksi ahaanteyda aan markaa tiimka ii doorteen aan ku tegay magaalada hargeysa sidoo kale boorame iyo burco aan barnaamijyo qabyaaladii wacyigelinteeda aan ka samaynay haatan waxaan ka wadnaa magaalada muqdisho insha allah dhawaanna wax sidaan ku waxaan rajeyneynaa inaan baydhabo iyo kismaayo iyo gaalkacyo iyo dalka goboladiisa inta badan intii aan awoodno waktiguna noo saamaxo inaan tagno insha allah waana aad baan ugu rajoweyna inaan insha allah gobolada dhammaan gaari doono dhaqdhaqaaqiinan la dagaalanka qabyaaladda ma keliyaha wuxuu xooga saaraa arrimaha xagga la dagaalanka qabyaaladda mise waxaa jira howlo kale oo aada qabataan
marka qabyaaladda laga hadlayaahay qabyaaladdu waddanka dhibaatooyinka ugu weyn ee ka jira ayay kamid tahay islamarkaana dhalinyaradana waxaan sameynaa barnaamijyo trainina oo dhalinyaradaas fursad abuurkooda iyo xirfadahooda iyo leadership skills trainina caynkaasna waan sameynaa hadda barnaamijkan wadnoo kale oo ah nabadda iyo dhalinyarada doorkay ka qayb qaadan karto iyaduna inaan wacyigelin ka sameyno inaan dhalinyaradu iyo hogaanimada barnaamij la yidhahdo lead and be led oo ah hogaami adiguna u hogaansanow oo dhalinyarada shuruucda dawliga ah inay iyaduna u hogaansato iyagana la hogaamin karo iyaguna noqdaan dadkii loo diyaarinaya mustaqbalka dhow inay dalka hogaamiyaan barnaamijya caynkaasna waan kusii dabaknaa waxaan iyadu meesha ka marnayn dhalinyarada iyo culayska jira ee aadka waayahan dambe dhalinyaradu xagjirnimada iyo culeysyada ay leedahay iyaduna in dhalinyarada laga jaahil bixiyo iyadoo markaas culimaaudiinka soomaaliyeed aqoon-yahanada soomaaliyeed aan barnaamijyo u sameyno waan isku dabaknaa laakiin anagu inta badan waa waxaan ka shaqeynanahay waa qabyaaladda iyo dhibaatada ay leedahay in bulshada laga wacyigeliyo iyo barnaamijyadaas oo idil oo la halmaada kaasi wuxuu ahaa cabdifataax faysal xuseen oo ka tirsan ururka ama dhaqdhaqaaqa kacdoonka qabyaaladiidka wuxuu u warramayey wariyaha v o a nuur xasan nuur